alxamdu lilahi wakafaa wsalaatu wasalaamu calaa cibaadi aladiina istafaa wabacd halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa kitaabka ciwaankiisu yahay sharx ibnu caqiil oo soo jeedinayo shamaxaad maxamuud caduur khaashici kitaabkan idin dubto idin habaysay maktabatu tasjiilaat alimaam shaafici oo ku taala magaalada hargeysa gaar ahaan kasoo horjeedka khayryada ama diyaaradda qofba siduu yaqaano waxaad kala soo xidhiiri kartaa maktabadda lambarada kalaha afar afar toddoba hal sideed sideed eber oo mobayl ah iyo konton iyo kow eber lix toddoba toddoba oo onlayn ah wabilaahi towfiiq uu leeyahay alfiyat numaarik maadaamau soo dhammaynay markii hore alfiyaha ardayda cid ku xidhnayd iyo cidan ku xidhnaynba waxaan jeclaysanay alfiyaha waxa inoogu xiga oo khudariga iyo sabaanka laftooda aynu ku taxqiijin doono ayaa iyagana inoogu u baahan meelaha khudarigu yidhaahdo fatadabar meelaha ayaynu eegi doonaa biidn illah fatadabar khudariga ayaa inta badan isticmaala kelmada fatadabar ah meeshuu garan waayo ama madmadow uu ka galo wuxuu khudarigu yidhaahdaa fatadabar rag xaliye ayaa jira markaa halkuu fatadabarku yidhah ka fikirku yidhaa ra ka fikirayo jawaabteedii xalkeegii keenay ayaa jira ibnu caqiil taariikhdiisa waxba ku fogaan mayno waa nin mucaasira nuxaadda toddobada dabqadood ee loo qaybiyo ama toddobada qaybood ee nuxaaddu ay ka kooban yihiin wuxuu ku jiraa nuxaadda mucaasiriinta la yidhah buu ku jiraa ibnu caqiil nuxaadda mucaasiriinta ah buu ku jiraa ibnu caqiil moxamed ibnu malig markaan ka hadlayna saaxib alalfiya kitaabkiisan alfiyo ayaa la yidhaahdaa waxaa loogu bixiyey baydadka bilowgaa ayuu odhan doonaa baydadka bilowgaa ayuu keeni doonaa isagoo odhanaya waastaciin allaha fi alfiya maqasid naxwi biha maxwiya alfiyo saasaa loogu bixiyey ereygan alfiyada ah bay culimmadu isku qabteen ma kun bayd baa mise waa laba kunoo bayd labadaba way isku qabteen qola waa laba kun oo bayd bay yidhaahdeen qolana may waa kun bayd bay yidhaahdeen khilaafkuna wuxuu ka taagan yahay magaca mufradka ah ee alfun ah iyo magaca jamaca ah ee uluufun ah haddii labadaba yaa u nisbo lagu daro mufradkun baa loo celiyaa oo mufradun bay noqonayaan labadiiba kolka magaca musanaha ah iyo magaca mufradka iyo magaca jamcu wuxuba haddii yaa u nisbo la geliyo qaabka mufradkaa loogu dhawaaqaa sidaa darteed alfiya waxaa suurtagala inuu kun yahay waxa kaloo suurtagala inuu laba kun yahay labaduba suurtagal ayay noqonayaan kolka ragga qaar ayaa yidhi kitaabku laba kun buu sheekhu ugu talagalay laakiin markuu bilowga marayey ayuu sheekh ka horreeyey allaha u naxariistee ayuu ku yar leexday oo wuxuu yidhi sheekh ka horreeyey buu ku yar leexday oo wuxuu yidhi واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتفسد البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سقط فائقة ألفية ابن معدن مركو إنا معدي يري ألفية دي ستايدنا كثر ريس مركو يري فائقة ألفية ابن معدن مركو يري حلقا إنا معدي وشيخ بنتي كان هريي دي علمدينا إسلام كوحو إلهي إن فري بدك إنه هريينا ندعينه ويوم دوا صدح قيباض قيب وحلو يقانا أنصار وأنصار رسول الله قيبنا وحلو يقانا مهاجرين إلهي أنصار توحو كغورمي والذين تبوأوا الدار والإيمان muhaajiriintana ilaahay wuxuu kaga waramay liladiina ukhrijuu min diyaarihim qolada saddexaadna ilaahay wuxuu yidhi waladiina jaauu min bacdihim tilmaanta ay leeyihiinna waxa weeye yaquuluuna rabbana kfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kolka haddaadan muhaajirna ahayn ansaarina ahayn ummadda muslimiinta haddaad doonaysa inaad ka mid noqoto ood gruubka saddexaad noqoto tilmaanta ugu weynay leeyihiin waxa weeye dadkoogii wanaagsanaa ee ka horreeyey bay ilaahay u baryaan laakiin ma caayaan ilaahay bay u baryaanoo way u duceeyaan laakiin ma caayaanoo wax kama sheegaan waxaynu uga jeednaa maxamed ibnu maalig ma caayine laakiin wuxuu eegay inuu kitaabkiisani ka sarrayn doono kitaabkii ina mucdi ayuu eegay markuu sidaa saataa eegay inuu kitaabkiisu ka sarrayn doono ina mucdi uu yidhi faa'iqatan alfiyat ibni mucdin ayuu ilaahay labadii kun ama kunkii baydu samee islahaa ayuu ilaahay ka qabtay shayba uu samayn kari waayey maxamed ibnu maalig gabayba uu tirin kari waayey maxamed ibnu maalik markuu hal gabay tirin kari waayey maxamed ibnu maalik oo gabaygiiba uu ka xidhmay ayaa waxa dhacay ayuu seexday markuu seexday ayuu riyooday nin baa ku soo baxay waxay la tahay buu yidhi inaad samaynaysid kitaab haa buu yidhi kitaab naxwe abaan qoraya oo khulaasaa imise bayd baad ugu talagashay wuu u sheegay intaasoo bayd baa waa riyadii hadda intaasoo bayd baan ugu talagalay halkeed marinaysaa buu yidhi waxaan marinayaa buu yidhi faa'iqatan alfiyata bni mucdin faa'iqatan الفية بن معدن بان مرينا يا أبوي فائقة الفية بن معدن فائقة الفية بن معدن بان مرينا يا أبوي مركز المحاد ودي ودي وان كري وي ويجا شوك سيدي ودي مركز الميات كدرتي والحي قد يغلب ألف ميت منكو هدو نول يهي لبا كنو دنتي وكا أود بدن يهي dee ka dhintay hadduu kaa nusuus adag yahay oo nusuustaada ka qawisan uu haysto laakiin adigu aad isago ad isagoo dhintay aad ka daba hadasho tidhaahdo daciif buu ahaa wiciisu maxay buu ahaa wiciisu miiska kaa celinaya muu kuu jawaabaya naskaaga ducfigiisa ma kutusaya kiisa quwadiisa see ma kutusaya waa maya waa qof dhintay wuxuu yidhi miyaad ku dartid walxayu qad yaklibu alfa maytin ninka nooli wuxuu ka digdig badan yahay uu ka awood badan yahay hee alfa maytin kun nin oo dhintay ayuu ka awood ayuu ka ka awood badan yahay mar inta ku darsatid buu yiri markaas ayuu maxamed ibn malik wariyada dhexdeedii wuu xishooday kaanaka ibn mu'addi buu yiri waxa lagu moodaa inaad ina mu'addi tahay ilaa wuxuu yiri kayiga ka tareeya ina mu'addiye markaas uu nacam yiri wuxuu ugu daray markaa maxamed ibn malik wuxuu yiri wa huwa bisabd haiz tafdila مستوجب ثنائي الجميلة مركز بدلي وبدلي وهو بصبغ حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة هرت كتاب كيني waa kitaabka kitaabkan matniga haddaan doonayno iyo haddaan doonayno sharaxaba waa kaa alfiya loo yaqaana culimada qaarna khulaasay u yaqaaniin khulaasa khulaasada waxay ka keeneen markuu kitaabka sii dhammaynayey kitaabka gebagabadiisa ayuu ku yidhi xawaa min alkaafiyati alkhulaasa kama qtadaa ridan bilaa khasaasa gabayga halkaasuu ka jira xawaa min alkaafiyati alkhulaasa kama qtadaa ridan bilaa khasaasa halkaasaa loogu magac daray oo kitaabkan khulaaso loogu bixiyey khulaasaduna halkaasay ka timid alfiyaduna halkaasay ka timid kitaabkani wuxuu khulaaso u yahay kitaab saddex kunoo baydoo dhadhow ah oo kaafiyada ah oo maxamed ibni maalig uu leeyahay kitaabka ayuu soo khulaaseeyo kun iyo laba bayd ayuu ku soo khulaaseeyey ama kun iyo hal bayd ayuu ku soo khulaaseeyey kitaabka intaan ka xasuusto alfiyatu ibni maaliga inkastoonan isha sidaa u marinin intaan ka xasuusto hal bayd baa ku jira wuxuuna sheekhu lahayn maxamed ibn malik kitaabkiisa hal bayd baa ku jira waxuna sheekhu lahayn halkaa baydna mafcuulu liajlihiga markuu marayo ayuu odhan doonaa waanshaduu laa aqcudu ljubna can ilhayjaa'i walow tawaalad zumaru lacdaa'i baydkaa ayaa ku jira wuxuna sheekhu lahayn baydkaana tuuganimo si ayna uga noqonin wuu caddeeyey oo wuxuu ka horraysiiyey waanshaduu buu yidhi waanshaduu horay bay u tiriyeen buu yidhi ay u yidhaahdeen laa aqcudu ljubna can ilhayjaa'i walow tawaalad zumaru lacdaa'i baydkaasi wuxuu noqday ninkii ugu horreeye soomaaliya ninkii ugu horreeyey ee soomaaliya ee alfiyatulmaalig carada soomaaliyeed ku akhriya sida la sheegay carada dhulka soomaaliyeed ninkii ugu horreeyey ee ku akhriya ee soomaaliya wuxuu geeriyooduu shahiiday isagoo beydkaa akhriyaya laa aqcudu ljubna can ilhayjaa'i walow tawaalad zumaru lacdaa'i allah u naxariiste sheekh cabdiqaadir baa la odhan jiray cafwan waxa weye waa ardaygiisii ninkii ugu horreeyey soomaaliya kitaabka arlada ku akhriya ardaygiisii weeyaan kolkaa ardaygiisii weeyaan madiinu ku soo dhigtay kitaabka alfiyada ninkaasi juska hore oo qura ayaa loo akhriyey juska hore markii loo akhriyey juska hore naqli u yeeshay juska dambe wuxuu yidhi ilaahay ayaan baryey anigoo rawdada rasuulka fadhiya rawdada anigoo fadhiya ayaan ilaahay baryey buu yidhi subxaanahu wa tacaala rawdada dhexdeedaan ilaahay ka baryey buu yidhi rawdada dhexdeeda rawdada dhexdeeda ayaan ilaahay ka baryey buu yidhi rawdada dhexdeeda ayaan ilaahay ka baryey buu yidhi isku bedeldhe isku bedeldhe rawdada markaan ilaahay ka baryey subxaanahu wa tacaala rawdada isagoo fadhiya markuu ilaahay baryey ilaahay wuu iga aqbalay buu yidhi oo kitaabka wuu ii fudaydiyey kolkaa culimada waxaa jirta alfiyatulmaaliga juska hore ay juska hore lagama cawdo juska dambaa laga cawdaa sababta ku jirta ee ugu ballaadhani waxa weeye soomaalida ninkii sheekha ugu ahaa ayaana naqli u lahayn naqli uma lahayn juska dambe ninkii sheekha uu ahaa ee soomaalida baray culimaduna horey waxay u yidhaahdeen man dakhala waxdahu kharaja waxdahu qofku hadduu cilmiga uu dhex galo uu yidhaha waan baranayaa isagoon macallin u lahayn keligii isagoo ah oon waxba ka sidanin buu dhinaca kale uga baxaa adoon waxba ka sidanin mislu saa'irka waa mahmaha ku qoran weeyaan man dakhala waxdahu kharaja waxdahu haddaad keligaa barto bilaa macallin haddaad gasho kitaabka adigoo bilaa aqoonunba dhinaca kale uga bixi oo dhammayni kolka waa lagama maarmaan diinteennu waa diin sanad weeyaan lowla sanadu laqaala man shaaa maa shaa baad og tahay hadduuna sanad jiri lahayn nin kastaa wuxuu odhan lahaa wuxuu doono ayuu odhan lahaa diinteenna waxa lagaaga baahan yahay kitaabka markaad doonaysa inaad qaadato inaad sheekhu leedahay ood cid ka baratay ood kitaabka aad sidaa ula socoto ayaa lagaaga baahan yahay kolkaa culima waxaynu u jeednaa haddaba horta kitaabkeennu waa kitaabka insha allahu tacaala halkaa ayuu maanta inoogu joogi doonaa muqadimada iyo hordhaca un baynu ka samaynay jadwalkeenna berri ayaan idiin soo saari doonaa intaan ugu tala gashannahay inaynu akhrino maalintii salaada casar shanta oo buura ah oon minid la'ayn waa inaan bilownaa sidii matniga alfiyada markaan dhammaynaynay eeg ardaygu hadduu toban daqiiqo ka maqnaado ha iska joogo toban minid waayo kamarad baa inagu xidhan albaabkani sanqar baa laga yaabaa inuu sameeyo toban minid ardayga ka maqnaada shanta iyo toban daqiiqo ardayga iskasoo isa soo taagaa maalintaa haka joogo shanta oo buura ah hablaha waan u sheegay maantaan u sheegay berribay jawaabta inoo soo celinayaan inay xagga hore ina marinayaan iyo inay xagga dambe ina marinayaan kolka insha alla saasaa culima inoo ballana maantana halkaas inoogu joogaya wallahu aclam